cabdirashiid maxamed ciro oo ah xubin ay si weyn isugu dhow yihiin madaxweynaha soomaaliya ayaa v o a da u xaqiijiyey in madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed uu go'oonsaday inuu xilka isaga dego ugu horrayn sabtida ama markii kale ee uu baarlamaanku arrintaas ka ballamo khadka telefoonka ee magaalada baydhabo oo aan kula xiriiray xildhibaan cabdirashiid ciro ayaan ugu horrayn weydiiyey waxaa ka soo baxay kulankii ay shalay la yeesheen xildhibaanadu madaxweyne yuusuf annagoo xildhibaano aada u fara badan ah dhinacii madaxweynahaasi boortogaraynayay ah madaxweynehuna wuxuuna siiyey warbixin guud oo safarro uu ku kala bixiyey nairobi iyo guud ahaan xaaladda soomaaliya ka jira marka uu madaxweynaha aan ka dhegaysanay warbixintiisiina annaga xildhibaanada waxaan usoo jeedinay madaxweynaha markaan qiimeynay waxyaabo hadda ma indhawaalo socday oo soomaalidu mar bay tidaahaa been fakasiruni ma gaadho caalamka waxaa la marayay cabdullaahi baa carqalad ku ah oo madaxweynaha carqalad ku ah nabadda soomaaliya sidaas daraaddeed annagoo madaxweynaha waxaan usoo jeedinay inuu hadda xilka ka dego kuna soo dhoweeyey ciddii soomaaliya nabad iyo barwaaqo u horseedaysa cabdullaahi oday soomaaliyeed buu ahaa muddo dheerna soo shaqeeyey halgan badan oo soomaaliya kasoo shaqeeyey marka haddii isaga turjumaadda noocaasi laga bixiyey annagu inuu soomaali u tanaasulo nabadda u tanaasulo ciddii barwaaqo horseedaysa lagu soo dhoweeyo markaasaa go-aankayo ku salaysnaa gartay marka taladuma mid idinka idinka timid bay ahayd mise isagaa kala yimid nairobi iyo kulamadii uu kusoo qaatay run ahaantii madaxweynuhu annaga warbixin buuna siiyey warbixinta kabacdina taladu annagay naga timid annaga markay nala timidna waana waa nagu waafaqay aad buuna usoo dhaweeyey markaas xilli iyo wakti ma la isla qaatay madaxweynaha uu ku dhawaaqi doono iscasilaadiisa
run ahaantii annagu madaxweynuhu taladii markuu nala qaatay inta kale isagaan u daynay maxaa yeelay madaxweynuhu waa oday soomaaliyeed welina xilkii isaga haya baarlamaankuna labo ayuu u kala jabnaa run ahaantiina carab badan bay qabeen ragga dhinaca iyaga ah oo waxyaabo badan oo aan baarlamaanka ka dhicin nala ka faafiyey baa jiray sidaa daraaddeed aad baaba ragga qaarkiis uga carooday in ay kulan midaysan oo baarlamaanka ka qayb galaan oo aadan madooba guddoominayo laakiin odagaa wuxuu codsaday inuu baarlamaanka isu keeno markuu baarlamaanka isu keenana isagu markaas waktiga ugu horraysa uu arrintaa ku dhaqaaqo laakiin macnaha ballan looma qaban baarlamaanka weli annagu dhinaca iyaga haddaanu nahay odog haddaanu waafashanay sabti baanu filinay laakiin weli waxaad moodaa markaa dee guddoomiyaha baarlamaanka iyo ragga dhinaciisa ay nalama ay joogin mar haddaysan nala jooginna ballantu sabtidana waa ahaan ka dhaha waxna waa iska bedeli kareen laakiin annagu sabti baana markii qorsheyn marka maxaa xigi doona haddii uu madaxweynuhu qaato tallaabadaas oo uu xilka ka dego wallahi waa wax u baahan talo guud wax u baahan weeye annagu horta sidii sharciu sharciuda ahayd ama wanaagu ahaa madaxweyneha tiarabkiisu weli ma dhammaan waxay ku wanaagsanayd oo soomaalidana deg deg baa bi'iya cid walbo meesha loo magacaabo xilligii oon la gaarin baa lagu soo boodaa runtiina hadda waxaan ba isleeyahay sanadkan ugu dambeeyey taladu gacanteeda kuma jirin meelo kaleeto oo dibadaha baa nala ka maamulayay marka waxaaba dhinaca waxaa deer tallaabada labaad ee qoladaa u qorshaysan weli ma hayno laakiin annagu tashin aan isugu noqono mooye kuma oran karo maanta tallaabadaasaa la qaadaya ku xigta maxaa yeele qorshe aan ku talagalnay ma ahayn pressure nala saaray baa arrintaana ku timid pressurkaas qolooyinkii waday bal waxay la yimaadaanna waa sugaynaa annaguna soomaali ahaan inaan tashano wey marka marka arrimahan siyaasadda hadda la isdhex marinayo oo cadaadiskan siyaasadeed uu jiro gaar ahaan kan madaxweynaha saaran dhinaca kale ma laga shaqeeyaa haddii uu madaxweynuhu tago booskiisa ciddii buuxin lahayd ma ku jirtaa qorshaha oo ma laga shaqeeyaa mise marka hore waxa weeyaan marba tallaabaa la qaadaya marka hore waa inuu madaxweynaha xilka ka dega annagu hadda sida aanu shalay ka fikirnay waxa weeye waad maqlayseen idaacadaha caalamka waad degaysanayseen annagu igad baan ka tirsannahay igadna waxaad moodaa indhawaale inay gaareen waxyaabo beena oo laga fidiyey baarlamaanka iyaga cabdisalaan waa xaqiiqan kuu sheegayaa xukuumadda uu hogaamiyey nuur xasan xuseen oo la yidhi waa loo codeeyey baarlamaanku cod ma siin shirka jabuuti oo aan rabnay oo dib heshiisiinta naga dhabahayd oo aan raadinaynana baarlamaanka horamkiisa oo aan dhammayn ayaa la yidhi baarlamaan baa codeeyo ansixiyey caalamkiina iyadu qaatay aad iyadaa loo faafiyey iyadii bays laga dhiganayana madaxweynihii waxaa la saaray cadaadis la leeyahay nabaduu carqalad ku yahay marka annagu fikir dheerba kama aanan fekerin maadaama aan ogaanay in beentaasina fakato caalamka madho been fakatariinuma gaadha xaaladu tahay madaxweynihiina cadaadiska noocaas oo la saaray oo weliba lagu naynaasay inuu isagu ku yahay carqalad nabadda soomaaliya ayaanu tala ku gaarnay in madaxweynuhu bal hadda xilka ka dego carqalad hadduu ahaayo haddii kale iyadaa soo bixi doonta ciddii nabad iyo barwaaqo keenaysa xilka aan kusoo dhaweyno soomaaliyana runtii cabdirashiid adigu waxaad waxaad ku jirtaa dadka aadka ugu dhow madaxweyne cabdullaahi yuusuf maxaad kala socotaa mase kala sheekaysatay madaxweynaha waxa uu noqon doono doorkiisa iyo roolkiisa siyaasadeed marka uu xilka ka dego madaxweynaha doorkiisa iyo xaalkiisa run ahaantii hadda waa un oday soomaaliyeed madaxweyne soo ahaa ixtiraam buu mudan yahay waxaana filayaa dadku madaxweyneyaal badan oo ka horreeyey baa jira oo iyana soomaaliya xilal ka soo qabtay kuwaasu xusmadda iyo wanaagga ay leeyihiin baan filayaa inuu isna ay waajib tahay in la siiyo waxaan is leeyahay marka hore dee dadku deegaan deegaan bay kasoo jeedaan wuxuu tegi doonaa deegaanadaas puntland dee oday soomaaliyeed oo lala tashado wax la weydiiyo oo nabadda qayb ka qaata oo ka shaqeeyo uu noqon doonaa waa gartay mar haddaa ka shaqamisay puntland puntland madaxweynaha markii hore uu ka yimid ciidan badan iyo siyaasiyiin badan iyo dad badan baa soo raacay dadkaasi ma isaga ayay la noqon doonaan mise qaranka soomaaliya ayay qayb kasii ahaan doonaan oo waxay la socon doonaan oo la shaqayn doonaan xukuumadda walaa cabdilaan annagu haddaanan waayin dadku taarikhay kala leeyihiin ilaa iyo xorriyaddiina soomaaliya waa ka mid baan ahayn waana ka shaqaynaynay haddeerna inaan horseed u ahaano nabadda soomaaliyeed iyo go- iyo qarannimada raadinteeda iyo nabadda xasilinteeda ayaanu u taagannahay diyaar u nahay cabdullaahina ilaa haddeer xilligaana la joogo wuxuu nagu waaninayaa kana shaqaynayaa horseedna uu yahay in soomaaliya xasilooni iyo midnimo iyo deganaansho iyo dowladnimo loo helo warar baa sheegaya cabdirashiidow in ay puntland haddii arrin sidaan ku dhammaato ay ka fakerayso oo dadka qaarkood ayba ka wada hadleen in ay ka go'do soomaaliya oo ay noqoto qaran iskiis u madax bannaan wararkaas maxaa ka jira cabdisalaan annagu soomaaliya nabad iyo dowladnimo iyo midnimaan ka doonaynaa inaanu horseed u ahaanaan doonaynaa soomaalinimada marka la doonayo dowladnimada marka la doonayo midnimada marka la doonayo sharafta iyo karaamada run ahaantii haddee haddii gobollada kaleto oo nala xiriira oo siiba southand central laga waayo nabadii iyo wanaaggii iyo wixii la raadinaya hadday nagala qayb qaadan kari waayaan at least bal inta taas loo bislaanayo haddaanu hadda gobolladaasi nabadooda iyo wanaagooda sii ilaalino waajibna saaran weeye laakiin anigu meel lagu tashaday oo puntland ku tashatay ay leedahay waa goosanaya ilaa hadda xoogaalna kama ahi mana filaya inay jirto